kulankan oo lagu ka hadalay sidii loonku horseeda lahay aan dhaqan xumada ku dheer diinta islaamka iyo dhaqanka suubanka faafiya u baraha bulshada ooyo soomaalida si eedkaga istimaalo iyo weliba laga qobwaday magaalada muqdisho kulankii waliba ku qeybgalayay ulmaacudiin midooda jaamacadaha midooda dugsiyada gobolka banaadir ururka macalimiinta aqoon-yahaniyo dhalinyaro badan arday aana kumida ulmaacudiinka ku qeybgeliyana kureen ku hadali kulanka iyoona kudigi dhaqanxumada bulshada ee laga faafiyo u baraha dadweynaga munkar khataraha soo baxaya oo baraha bulshada lasoo dhigayo xataa inta aan lagu gaabsan in meel qarsoon lagu sameeyo munkarku haddii uu qarsoon yahay wuxuu dhibaa qofka sameeyey laakiin marka uu soo baxo oo lasoo muujiyo cuquubo iyo cero allah ka timaada bulshadayna ku dhacda mootada gabadha iyo wiilku ay isla saaran yihiin ee maalmahan baraha bulshada aad ka arkayseen ee gabarh iyo wiil ajnebi ah intay mooto isla fuulaan laba lugooley ah sidaa ay iskugu dheggan yihiin dhaqankaasi dhaqan aan lahayn ma ahan dhaqan diinta islaamku ay ogoshahayna ma ahan bal hadda waxay keeneen inay iska duubaan kilibyo iyagoo mootadaas saaran oo ku faanahaya una arkaya xadaarad iyo horumar
qofka mu'minka wuxuu doona iskama samayn karo wixii ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa ay raalli ka yihiin ayuu samaynayaa waxay ka reebeenna waa inuu ka haro wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhiyaara wiil mu'mina iyo gabarh mu'minada xaq uma lahan alla iyo rasuul hadday wax xukumaan inay khiyaar yeeshaan aniga saan doonaan yeelayaa xor baan ahay waxaan doonaan samaynayaa sax ma ah waxaa rabaa marka dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba iskugu jira ee ilaahay uu ku manaystay nicmooyinka faraha badan ee ugu horraysa nicmada islaamnimada in islaamnimada aan ilaashado fasaadka in laga digtoonaado sidoo kale gudoomiyaha midooda dugsiyada gobolka banaadir ustaad cabdiqaadir maxamed xasan iyo gudoomiyaha ururka macalimiinta soomaaliyeed maxamuud cumar aadan iyo dhinishow ku hadali kulanka inaad noqotaan dad risaalo ambaarsan wanaagga naloo sheegay saakay inaan maarata ku dhaqannoon fulinno faafinno insha allahu tacaala meediyaha iyo warbaahinteenana ilaahay ha ku duwo waddada toosan waxyaabo fara badan oo aqoon iyo maxaan ku dhaha dhaqan wanaagsan ay faafin karaana jiray ayaguna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bulshadu haddii kabasho ay jirto dhinaca ama dhisma ha noqoto ama muuqaal magaalo ha noqoto waxaa ka muhiimsan kabashada dadka dhaqankooda iyo garaadkooda iyo caqligooda in kor loo qaadayo aqoontooda dadkiina meesha fadhiyana waxaan idinka codsanaynaa ama aan idinkula talinaynaa ama aan idinku waaninaynaa aayadihii qur-aanka ahaa iyo axaadiistii rasuulka ee laynagu duldaleeliyey ee laynagu akhriyey wixii ayna farayeen in aan qaadanno oon ku camalfalno oo aynaan wax xumaan ahoo kale aynaan ka dembaysiinin horta dardaaranka ugu horreeya ee bixinayno intaas wey waana waajib diini ah